waxaa magaalada ku soo badatay in warbaahinta ay soo gudbiyaan wax alaala waxay rabaan waxaana sal iyo raad lahayn ay soo gudbiyaan marka waxaana fariinta haddii soo gaartay inoo ogaadaan qolada lagu qabto waxaana sal iyo raad lahayn ama madaxda qaranka lagu xadgudbaayo tallaabo sharciga waafsan alamarsiin doonaa sidoo kale waxaan rabaa dadka shirarka dhiganayo amni dartiisa waxaan rabnaa inay soo maraan meelihii loogu talagala way yaqaanin fariintaa waxay ku socotaa hoteelada dadka leh iyo goobaha laisuu yimaado dadka leh annaga ganacsiga kama soo horjeedno xuriyta qolka kama soo horjeedno waa ogon lahay halkadan waxaan ogon lahay in nidaamka la raaco waxaa beryahan ku soo badatay in dacayada raqiisa laga sheego dowladda oona sal iraad lahayn sida hadda taliyaha uu ka hadlayo o kale yirahdo baawur qarxa magaalada ku jiro baawura amisoona oo hub laga soo bixiyaa jiro aan sal iraad lahayn marka waxaan rabaa qofkii sal iraad wax cad haayo ha soo gudbiyo waan ugu mahadcelinayna abaalmarina waa siinayna laakiin haddayna lahayn wax sal iraag waxaan ka baryayaa warbaahinta aan ka codsanaa si xushmad leh inayn waxaase gudbin hadday gudbiyaan wixii ugu yimaada ayaa ka mas-uul ah marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed ee gacmadiis haysta cadig waa ka adkaan doona hadduu allah wadin la yidhaahdo